الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ama bacd ikhwani fi llah darsigeenii shaksiyat almara almuslima waxaynu soo gaarnay waa inagii nir waxaynu kitaabka u qeybsamayaa toban fasal fasalkii ugu dambeeyey oo tobnaad ayaan caawa bilaabayna xaqiiqatanna waa fasalka ugu dheer oo aada iyo aada uu tadaruq ugu sameeyey waxa weeye mualifku aada u dheereeyey marka wuxuu oranayaa fasalkaasi almar'atu muslima maca mujtamicahaa gabadha muslimadda seebay ula dhaqmaysaa dadka ay ku dhex nooshahay mujtamaca ay ku dhex nooshahay seebay ula dhaqmaysaa xaqiiqatan gabadha muslimadda iyo ninka muslimkaaba xagga takaaliifta sharciga hadday dacwada noqoto hadday dalabulcilmiga tahay hadday cibaadada tahay waxyaalahaas oo dhan waa isaga mid ragga iyo dumarkaba waa laga rabaa qof walba wixii wanaaga ou dadka u gudbin kara waa laga rabaa waayo sababtu waxa weeye nusuusta amraysa in dadka wanaagga la gaarsiiyo waa nusuus caama oo rag iyo dumarba khusaysa ma aha nusuus ku ku gaara ragga marka risaalada diinta islaamku waa risaalo caama oo rag iyo dumarba la hadlaysa markuu nabigu leeyahay balliqii an balliquu canii walow aaya ay qof walba ayay khusaynaysaa inuu gaarsiiyo oo garanaya rag iyo dumarba ku noqdoba inuu gaarsiiyo dadkii wixii wanaaga haddaba in badan waxaa dhacaysa gabadhii inay ku dhex jirto dumar inay dad dhex joogto in loo baahan yahay laba arrimood oo aasaasiya inay iyadu horta marka hore nafteeda hagaajiso oo nafteeda ku tarbiyeyso diinta islaamka oo aqwaasheeda iyo afcaasheedu ay noqdaan kuwa diinta islaamka waafaqsan kabacdina markaa ay dadkii u gudbiso wixii wanaaga oo ay u gudbin karto hadday noqoto siira wanaagsan oo dadka ah kaga dayanayaan haddii ay noqoto alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar nooc walba ha noqoto wixii ay u gudbin karto inay u gudbiso haddaba taariikhda islaamka dumarkii saxaabiyaadka ahaa iyo dumarkii wanaagsanaayo salaf asaalix ridwaan ullahi calayhim saasay ahaayeen oo waxaa ka buuxa dumarkii salafka kuwo badan oo dadka diinta beri jiray oo cilmiga faafin jiray oo dadka wanaagga u sheegi jiray iyagoo oo guryahoodii iyo hawshoodii iyo ilmahoodii wata oo waxa weeye ku mashquulsan ayay haddana wanaagga gudbin jireen haddaba bal waxaynu eegeynaa markaa fasalkaani waxyaalaha uu ka hadlayo oo waxa weeye uu gabadha muslimadda ah ku boorinayo in marka ugu horeysa loo baahan yahay horta inay iyadu nafteeda hagaajiso sidaa daraaddeed ayaa qodobka ugu horeeya waxaan kusoo qaadaynaa gabadha muslimadda in laga rabo inay noqoto xasanatu lkhuluq mid akhlaaqdeedu ay hagaagsan tahay akhlaaqdeeda xusnulkhuluq waa arrin aada iyo aada u muhiima inuu qofku marka akhlaaqdiisa horta hagaajiyo oo uu ku daydo nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo saxaabadii oo waxa weeye akhlaaqdiisa uu hagaajiyo waayo sababtu waxa weeye akhawaati fillah xusnulkhuluq qofku markuu akhlaaqdiisa hagaajiyo dadkii oo dhan ayay isfahmayaan oo waxa weeye aan dhibaato uga imaanaynin marka waxaa loo baahan yahay in dabeecaddii la hagaajiyo kalaamkii la hagaajiyo waxa weeye qofka muslimkaa khitaabkiisi iyo hadalkiisi uu hagaajiyo dabeecaddiisi iyo dhaqankiisii suu dadka ula dhaqmayey uu hagaajiyo xagee ka qaadanaynaa marka xusnulkhuluq akhlaaqda wanaagsan ma aha in aad tiraahid waxaan ka qaadanayaa dhaqankayga iyo dadkaygu waxay wanaag u yaqaaniin ma aha inaad tiraahid wixii ummadda oo dhan wanaag u taqaan waxaasoo dhan waa la isku khilaafaya waayo sababtu waxa weeye wax adiga agtaada wanaag ka ah ayaa qofka kale agtiisa wuxuu ka noqonayaa ceeb laakiin akhlaaqda wanaagsan oo diinta islaamku ina farayso waxaa lagaga dayanayaa oo imaam u ah nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam kabacdina saxaabadii ridwaan ullahi calayhim kabacdina taabiciintii iyo taabiin atbaac taabiciin oo a'imat lhudaa ah ayaa lagu dayanaya sidaa daraaddeed ayaa nebiga calayhi salaatu wassalaam sida anas ibni malik radia allahu canhu oo khaadimkii nebiga ahaa uu leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam axsana annaasi khuluqan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa dadka kan ugu dabeecad wanaagsan muttafaqun caleyh waa xadiid bukhaari iyo muslim ba ay warinayaan haddaba anas bni malik radia allahu canhu wuxuu dabeecadda nebiga aad iyo aad uga hadlay oo axaadiis badan ku arkaysaan markii akhlaaqda nebiga laga sheekeynaya in anas laga wariyo sabab baa keentay sababtaas waxa weeye anas wuxuu ahaa khaadimkii nebiga calayhi salaatu wasalaam u khidmaynayey oo u adeegayey oo u shaqaynayey toban sano marka qofka khaadimkaa oo ku shaqaynaya oo waxa weeye wax walba la qabanaya weesadii u keenayey oo cadaygii u keenayey oo intaa u adeegayey wuxuu baranayaa dabeecadda qofka uu shaqaynayo waad aragteen haddaba qofka shaqaalaha ay qofka uu shaqeeyo wuu baranayaa wuu ka badiyaa marka dadka marka sidaa daraaddeed anas ibn malik radia allahu canhu saxaabada in badan buu ka bediyey nebiga dabeecaddiisa maadaama uu toban sano u shaqaynayey haddaba bal aynu eegno anas ibni malik radia allahu canhu oo inooga sheekeynaya bal dabeecaddii nebiga iyo akhlaaqdiisii waxa uu leeyahay anas radia allahu canhu laqad khadamtu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam cashara siniin nebiga ayaan u adeegayey khaadimku waa qofka shaqaalaha ah oo waxa weeye hawsha u qabanaya qofkii oo waxa weeye gurigii wax walba nebigii calayhi salaatu salaam u shaqaynayay ayuu ahaa toban sano ayaan khaadim u ahaa wuxuu leeyahay markaa anas radia allahu canhu tobankaa sano waaba tobankii sano madiine nebigu joogay oo anas hooyadii umu sulaym radia allahu canha ayaa nebigu markuu yimid madiina isagoo toban jira u keentay oo waxay tiri wiilkaani khaadim ha kuu noqdo haddaba wuxuu leeyahay anas radia allahu canhu famaa qaala lii qad weligii nebigu ima oran uf ima oran kelimatu uf waa kelimad dadka maanta waxa weeye aada iyo aad ay u isticmaalaan oo waxa weeye dhibba laga yaaba ina u arag kelimadda maantao dhan toban jeer qofku afkiisa ka soo celceliyo laakiin nebiga calayhi salaatu wassalaam weligii afkiisa ma soo marin kumana oran khaadimkiisii u shaqaynayey weligii uf kuma oran waad aragteen dadka maanta shaqaalaha ah gabadha jaariyadda oo waxa weeye shaqaalaha ah oo guriga ka shaqaynaysa waxa weye maantao dhan waa lagu qaylinayaa ama waa la canaananayaa ama waa la caayayaa dhibaataa loo geysanaya laakiin anas ibn malik radia allahu canhu wuxuu leeyahay weligii nebigu erey aan dhibsadaba ima dhihin wuxuu kaloo leeyahay walaa qaala lii walaa qaala lishayin facaltuhu lima facalta weligiina ima dhihin wax aan sameeyey maxaa saa ugu yeeshay oo u samaysay wax aanan samaynna ima dhihin maxaad u samayn weyday maba i canaanan weeye macnaha macnaha oo kooban wuxuu kuugu soo khulaasaynayaa anas radia allahu canhu xadiidka muttafaqun caleyh bukhaari muslim ay warinayaan inuuna nebiga calayhi salaatu wasalaam canaanan jirin oo canaanba ayna agtiisa oolin oo khaadimkiisa una canaananaynin sida caaishaba ay sheegtay radia allahu canha nebiga calayhi salaatu wasalaam ma daraba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam weligii ma garaacin khaadim iyo xaas iyo cid kale qofba waxa weeye dadka uu mas-uulka ka yahay oo dumarkiisa iyo caruurta iyo waxa weeye khaadimka la shaqaynaya maba canaanan jirin mana dili jirin mana dhibaatayn jirin waa u naxariisan jiray wixii khaladoo la sameeyana si tartiiboo wanaagsan ayuu ugu sheegi jiray haddaba markaa akhlaaqda nebiga calayhi salaatu wasalaam aada iyo aad bay cadiim u tahay oo akhlaaq wanaagsan u tahay qof walbana loo baahanyaha inuu ku daydo sidaa daraaddeed ayaa allihii subxaana qaadirkaa ku yihi kitaabka qur-aanka wa innaka la calaa khuluqin cadiim waxaad ku sugan tahay nebi maxamedow akhlaaq aada iyo aada u weyn oo aada u wanaagsan haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa aada u wanaagsanayd ayuu haddana markaa inoo fasiray waxa weeye maaragtay anas ibn malik radia allahu canhu akhlaaqdii wanaagsanayd maxay noqotay inuunan qofna weligii ku dhibin carabkiisa gacantiisana ku dhibin haddaba waxaynu u baahannahay inuu qof walba oo muslima uu ku dadaalo rag iyo dumarba in akhlaaqda nebiga lagu dayda calayhi salaatu wassalaam meel laga bartana waxaa ugu wanaagsan kitaabka qayimkaa uu ka qoray imaamu tirmidi raximahullah oo la yihahdo shamaa'il muxamediya oo waxa weeye dhaqankii nebiga iyo akhlaaqdiisii iyo kulli ka sheekeynaysa oo kitaabkaa uu taxqiiqiyey axaadiistii daciifka ahaydna uu caddeeyey wixii saxiixaana uu kala caddeeyey alcalaamatu alalbani imaamu ahlusunna fi hada alcasri oo waxa weye maaragtay wada taxqiiqiyey axaadiita marka kitaabkaasa aada qayim u ah oo mukhtasar shamaa'il muxamediya la yidhaahdo inuu qofku akristo oo waxa weye dhaqankii nebiga uu ku daydo nebigana calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa u caddeeyey xusnu lkhuluq wanaagga iyo darajada lagu gaarayo wuu caddeeyey oo waxa uu yidhi ina min khiyaarikum axaasinukum akhlaaqan waxaa idinku wanaagsan oo ragga ikhyaarta oo idinku wanaagsan rag iyo dumarba kuwiina ikhyaartaa waxa weeye kuwa akhlaaqdoodu wanaagsan tahay xadiid kalena waxa uu ku yidhi ina min axabikum ilaya ina min axabikum ilaya wa aqrabakum minii majlisan yowma alqiyaama axaasinukum akhlaaqan war waxa adig ka agtiina qofka aniga aan jeclahay oo aan u jeclahay dadka waxa weeye aakhirana ii dhowaanaya oo majliskayga fadhiisanaya oo jannada meel igala fadhiisanaya oo iisoo dhowaanaya waa kuwa akhlaaqda wanaagsan haddaba ukhti fillaah wa akhi fillaah haddii aada rabtid inuu nebigu ku jeclaado oo aakhiro markii la tago jannada ila ilaahay ku geeyo aada nebiga u dhowaatid oo booska nebiga oo waxa weeye majliska nebiga aad ka qeyb geshid waa inaad noqotaa mid akhlaaqdiisu wanaagsan tahay akhlaaqda wanaagsanna waxa weeye wax walba oo xun banaanka ka mar wax walba oo wanaagsanna la imow ummadda ilaahayna nabadgeli oo afkaaga iyo addinkaaga ha laga nabadgalo man salima almuslim almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadi afkaaga iyo gacantaada ummadda islaamkaa hadday ka nabad galaan waxaa tahay qof wanaagsan marka carabkaagana ummadda ha ku dhibin oo siduu nebigu u yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa laftigiisa wa ina abqadukum ilaya wa abcadukum minii yowma alqiyaama kuwa aniga layga fogeynayo oo aan nebcahay oo aan u caray u caroonayo oo waxa weeye layga dheeraysiinayo waa kuwa waxa weeye maaragtay akhlaaqdoodu xun tahay oon akhlaaqdoodu wanaagsanayn oo kibirka badan waana xadiidkaana waa xadiid xasana oo sheikh albani raximahullah xasan kaga dhigaya fi saxiixi iljaamic asagiir haddaba waa inaynu ku dadaalnaa ikhwaani fillah in aynu noqono kuwa rabbigii subxaana qaadirkaa ka cabsaday oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dayda laqad kaana lakum fi rasuuli illahi uswatun xasana ayaa ilaahigii subxaana qaadirka ina leeyahy waxaa idinku sugan nebiga inaad ku dayataan oo ku dayasho wanaagsan ku dayashada wanaagsan marka waxa weeye wixii uu nebigu la yimid oo makaarimul akhlaaq ah akhlaaqdii wanaagsanayd waatuu nebigu yihi inamaa bucistu liutamima makaarim alakhlaaq waxaaba la ii soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan haddaba marka akhlaaqdaa wanaagsan oo nebiga lala soo diray oo uu dhammaystirayey ayaa la rabaa qof walba oo muslima inuu ku dadaalo oo waxa weeye uu la yimaado oo naftiisa uu ku tadbiiqiyo markuu naftiisa ku tarbiyeeyo inuu markaa dadkana uu waxa weye kula dhaqmo oo uu noqdo qof raxiima oo dadka u turaya oo aan dhibaato u geysanaynin bal tusaale aan soo qaadana nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa amiirkii ummadda imaamkii ummadda oo dhan hogaaminayey ayuu ahaa wuxuu leeyahay anas ibnu malik radia allahu canhu kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam raxiiman wuxuu ahaa nebigu mid ummadda u tura oo raxiim ah aad iyo aad dadka ugu naxariisanaya wa kaana laa yaatiihi axadun qof uma imaan jirin ilaa haddii uu yimaado wacadahu waa u ballan qaadi jiray oo waxbuu u ballan qaadi jiray wa anjaza lahu in kaana cinda haddii uu wixii hayana markaa horu ka siin jiray maalin maalmaha ka mid ah ayaa salaadii la aqimay buu yihi waxaana u yimid buu yihi jaa acraabiyu nin acraabiyo reer miyigaa u yimid dadka reer acraabigaa reer miyigaana waa dad qalqalafsan wey oo qofku reer miyi hadduu yahay daa'iman oo waxa weeye dhaqankiisii iyo waa aad adag yahay marka nin acraabiyaa u yimid salaadiina waa la aqimay nebigi wuxuu damcay inuu salaadii dadkii tujiyo fa akhada bithawbihi ninkii acraabigaabaa mari nebiga calayhi salaatu wasalaam maradiisii ku dhegay oo wuxuu yidhi inamaa baqiya min xaajatii yasiira arrin yar baa dantaydii ka hartay wa akhaafu an ansaaha waxaana ka baqayaa inaan ilaago marka nebigu ma dhihin war salaadii baa la aqimay dantaada dib u dhigo oo nasiida waa u istaagay tartiib buu u istaagay ilaa uu dantiisii sheegtay oo dantiisii markaa nebigu u dhameeyey uma aqbala fasalla kabacdi markuu ninka dantiisii u dhameeyey ayuu markaa salaadiisii uu tukaday oo waxa weye nebigu dadkii tujiyey xadiidka imaamu albukhaari raximahullah baa ku warinaya fi ladabi almufrad ayuu ku warinayaa waana xadiid xasana sida calaamat lalbani raximah llah uu ku cadaynayo fi ladabi almufrad waxa weye raqamka saddex boqol toddobaatan iyo waxa weye iyo sideed laba boqol toddobaatan iyo sideed haddaba xadiidkaa wuxuu ina barayaa marka aadaabtii uu nebigu ula dhaqmayey dadka iyo suu dadka ugu dabacsanaa oo uunan u aad adkayn ragga maanta madaxda sheeganaya haddii isagoo waxa weye maaragtay dan yara leh loo yimaado oo qof u yimaado oo yidhaahdo dantaasaan kaa leeyahay wakti maha iyo albaabka lagaa furi mayo ama dee askar baaba hortaagan oo waxa weye janis ba heli maysid aada ugu tegtid boo dantaadi u weydiisatid haddaba halkaa waxaad ka garanaysaan inay nebiga akhlaaqdiisii iyo dabeecadiisii iyo wacyiga maanta ay aada iyo aada u kala duwan yihiin oo dadkii ay bedelmeen marka salaadii nebiga calayhi salaatu wasalaam loo aqimay oo ummaddii oo dhan sugayaan ummaddiina waa sugeen oo ma ay qaylin xataa dadka maanta jooga ninka imaamka ah haddii salaada la aqimo oo wax yar uu waxa weeye wax yar dib u dhaco ama iyadoonba salaadii la aqimin uu wax yar dib u dhaco qaylo iyo waxay bilaabayaan dagaal iyo hadal laakiin saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam mar alla markii waxa weeye la aqimay salaadii way istaageen nebigiina ninkaa mashquuliyey way sugeen iyagiina oo waxa weeye ma ayna la imaanin hadal iyo khilaaf iyo shiddo lama ilaanin haddaba arrintaas waxay kutusaysaa nebigu suu u tarbiyeeyey saxaabada inay ahaayeen saxaabo ku dayanaysa nebiga calayhi salaatu wassalaam oo iyaga laftigoodu aad iyo aad u wanaagsan oo waxa weeye aan dabeecadoodu qallafsanayn haddaba haddii uu yahay xusnulkhuluq arrinta noocaasi ee wanaaggaa uu leeyahay oo waxa weeye qofkii uu ka dhigayo qof dabacsan bal adduunka marka la joogo haddii uu qofkii saa noqday aakhire muxuu wanaaga oo helaya waayo haddii aanu nidhi xusnulkhuluq qofkii buu wanaajinaya oo dabeecadiisii baa wanaagsanaanaysa oo ummaddii baa jeclaanaysa maxaynu aakhire ka helaynaa marka akhlaaqdii haddii aynu wanaajino oo xusnulkhuluq aynu la nimaadno aakhire maxaynu wanaagoo helaynaa nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa arrintaa inoo caddeeyey oo axaadiista nebiga ayaa arrintaa waadix ka dhigtay waxaa ka mid a xadiis uu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam maa shay-un afqalu fii miisaani almu'min yowma alqiyaama min xusni khuluq bal ufiirso wuxuu leeyaha nebiga calayhi salaatu wassalaam ma jiro shay ka culus oo waxa weeye miisaanka marka qofka mu'minkaa acmaashiisa la miisaamayo waxaynu ognahay sida caqiidata ahlusunna waljamaaca ay qabaan caqiidatu salaf asaalix ridwaan ullahi calayhim ay qabaan waxa weeye qofka mu'minka aakhire markuu yimaado acmaashiisi waa la miisaamaya oo miisaan baa la saaraya miisaanku marka inagu maanta waxaynu naqaanaa kan labada kafadood leh oo wax lagu miisaamo haddaba miisaan baa la saarayaa acmaashaadii xumaana kafad baa la saarayaa acmaashii wanaagsanayna kafadda kale kii kuu cuslaada ayaad noqonaysaa marka haddii acmaashii wanaagsanayd kuu cuslaadaan fa anta bikhayr wanaag baad heshay oo waxa weeye ilaahay ku mahadi haddii ay kugu xumaadaan oo acmaashii xumayd miisaankoodii cuslaadana falaa taluumanna ilaa nafsa naftaada cidaanayna eedaynin waayo adaa xumaanta la yimid faman haqulat mawaaziinuhu fa ulaa'ika hum almuflixuun haddaba marka nebigu wuxuu inoogu bishaaraynaya wax miisaanka cusleeya acmaasha miisaanka aada u cuslaysa oo waxa weeye miisaanku ku cuslaanayo oo camalka saalixa dhankiisi inta lagu saaro miisaankii cuslaanayo inuu yahay xusnu khuluq akhlaaqda wanaagsan wuxuu marka nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam xadiidkaa laftigiisa fa ina allaha tacaala allihii subxaana qaadirkaana layubgidu wuu u caroodaa alfaaxisha albadi qofka faaxishka ilaahay ma jecla dadka ceebeeya oo bedi ah ay qabiixu lisaan carabkiisu xun yahay oo hadalka xun oo wax walba oo xumaana carabkiisa ku hadlaya oo ummadda ilaahay aan nabadgelinaynin oo dhibaatada u geysanaya allihii subxaana qaadirka ahaa waa u caroodaa xadiidkaana imaamu tirmidi ayaa werinaya iyo keyrkii waana xadiis saxiixa sida calaamatu lalbani raximahullah uu ku caddeeyey fii sunani tirmidi laba kun iyo labo raqamka ah iyo fi saxiix iljaamic saqiir haddaba waxaa halkaa inooga caddaatay xusnulkhuluq inuu yahay waxa miisaanka kuu cuslaynaya xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqan akmalu lmu'miniina iimaanan qofka iimaanka mu'miniinta ugu dhammaystiran ee macnaha ninka iimaankiisu ugu sarreeyo oo iimaankiisii dhammaystirmay waa qofka ugu akhlaaq wanaagsan waana xadiis saxiixa oo imaamu tirmidi baa werinaya iyo keyrkii wa qaala xadiisun xasanu saxiix wa saxaxahu alcalaamatu alalbani raximah llah fii sunan tirmidi wuxuu xadiidkaana inoo caddaynayaa akhlaaqda wanaagsan qofka markay u dhammaystiranto iimaankiisi inuu dhammaystirmay oo inuu tahay xusnu lkhuluq min shucab aliimaan marka akhlaaqda wanaagsan ayuu shucab aliimaan ka mid yahay wuxuuna ka mid yahay iimaanka oo qofka iimaankiisii ayaa dhammaystirmaya waa in marka aad iyo aad arrintaa loogu dadaala wuxuu kaloo leeyahay oo inoo werinayaa usama ibnu shariik qaala wuxuu yihi kunaa juluusan cinda nabiy sala allahu alayhi wasalam nebigaan la fadhinay markaan nebiga la fadhinay kaanamaa calaa ru'uusina dayr waxaad moodaa inay madaxa naga saaran yihiin shimbiro oo macnaha ma isdhaqdhaqaajinayno aadaabta iyo waxa weye saan nebiga u ixtiraamayno iyo saan nebiga warkiisa u dhegaysanayno qof hadlaya naguma jiro id jaa'ahu naasun dad baa yimid faqaaluu waxay yidhaahdeen man axabu cibaadi illahi ila allah ila allahi tacaala rasuulka ilaah bay weydiiyeenoo waxay yidhahdeen addoommada ilaahay ilaahay kuweebuu ugu jecel yahay addoommadiisa qaala nebigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam axsanuhum akhlaaqan kuwa akhlaaqdoodu ugu wanaagsan tahay ayaa ilaahayna jecel yahay kuwaa weye kuwa ilaahay uu jecel yahay waa xadiis saxiix oo rawaahu dabaraaniy waxa weeye ayaa werinaya fi lkabiir wasaxaxahu alcalaamatu alalbani raximah llah fi saxiixi tarkiib laba kun iyo lix boqol konton iyo laba raqamka ayuu ku saxiixiyey wuxuu ina barayaa marka xadiidkana oo faa'iide ah in uu qofku xubbiga ilaahay uu ku gaarayo oo ilaahay uu jeclaanayo qofka akhlaaqdiisa wanaagsan tahay oo akhlaaqdiisa wanaajiya inuu ilaahay jeclaanayo haddaba waa arrin aada iyo aad u wanaagsan oo loo baahan yahay inuu qofku akhlaaqdiisii aad iyo aad u hagaajiyo xadiid kale nebigu isagoo inoogu bishaaraynaya wuxuu leeyahay laa yuudacu fi lmiisaani afqalu min xusni lkhuluq miisaanka wax la saaro waxa ugu culus waxa weeye waa xusnu lkhuluq wa ina xusna alkhuluq akhlaaqda wanaagsanna layabluqu darajata saaim layabluqu bisaaxibihi darajata asawmi wasalaa qofka akhlaaqdiisu wanaagsanaato aakhire waxa uu gaarayaa derajada qofkii soonka badnaa oo salaada badnaa riwaayad kale waxay ahayd addoonku waxa uu ku gaaraa bixusni khuluqihi darajata asaa'im alqaa'im ay macnaha qofka maalin walbana soomanaa oo soonka bedinayey waxa weeye maaragtay qiyaamu leylna u taagnaa oo salaatuleylka bedinayey waana xadiis saxiixa sida calaamat alalbani raximah llahu ku caddaynayo fi sunan tirmidi iyo waxa maaragtay fi saxiix aljaamic sagiir halkaa marka waxaynu ka garanay in xusnu lkhuluq uu aad iyo aada u qiimo badan yahay oon wax gaari kara jirin acmaashiisuna wanaagsan tahay axaadiistiisana lama soo koobi karo aad iyo aad bayna u badan tahay axaadiista ku soo aroodhay waxaa kaloo ka mid a abaadari ayuu wuxuu ku yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa abaadar waa saxaabigii jaliilka ahaa oo nebigu ammaanay oo ninkii runsheega ahaa aad iyo aad u wanaagsanaa wuxuu yihi yaa abaadari alaa adulluka miyaanan kutusaynin calaa khaslatayni humaa akhafu cala aldahri wa afqalu fi lmiisaan miyaanan kutusaynin laba arrimood oo aada u fudud ay macnaha samayntoodu fudud tahay oo aada samayn kadhid miisaankana kuu cuslaynaya qaala wuxuu yihi balaa yaa rasuula allah ii sheeg qaala wuxuu yidhi calayka bixusni alkhuluq akhlaaqdaadu ha wanaagsanaato wa tuuli samti aamuskana badi aamuskana badi af aamusan dahab bay yidhahdaan soomaalidu qofku hadduu iska aamusan yahay waxa weeye afkiisii waa laga nabadgalay isagiina hadhow dhibaato u imaan mayso laakiin qofkii hadduunan aamusin oo uu hadlo waxa weeye hadhow nabadgeli mariyo hadduuna wax wanaagsan ku hadlin wuxuu yihi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam fawladii nafsii biyadihi ma tajamala alkhalaa'iqu bimidlihima wax qofka bilow aadmigaa waxyaalaha dadka bilow aadmigaa ay waxa weeye ku dadaalaan oo isku qurxiyaan ay macnaha uu qofku la yimaado wax ugu wanaagsan weeye oo qofka iska aamusan oo hadalka wax walba ka aamusay wixii dhib keenayey siduu nebigu u yidhi man kana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut wax walba oo wanaaga waad ku hadlaysaa laakiin wixii xumaana waad ka aamusaysaa xadiidkaas abaadarina waa xadiid xasana oo calaamat alalbani raximah llahu xasan kaga dhigayo fi saxiixi aljaamic asagiir waxa weeye marka inaynu ku dadaalno weeye oo aynu ku dayano nabiga calayhi salaatu wassalaam akhlaaqdaas wanaagsan oo uu inoo caddeeyey axaadiista nebiga calayhi salaatu wassalaam inoo caddaysay wa kaana min ducaai nabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga ducooyinkiisii waxaa ka mid ahaa allahuma kamaa axsanta khalqii fa axsin khuluqii ilaahay ow saad abuurkayga u wanaajisay akhlaaqdaydana u hagaaji marka inaynu ku dayanaa la rabaa oo ilaahay ka barino xusnu lkhuluq imaamu axmed iyo ayaa werinaya waana xadiis saxiixa oo calaamat alalbani raximah llah fi saxiixi tarkiib ayuu ku caddeeyey laba kun lix boqol konton iyo toddoba raqamka waa inaan marka ilaahay ka barina oo rabbigii subxaana qaadirka ah isagoo inoo sheegay nebiga akhlaaqdiisu inay wanaagsan tahay oo wa innaka la calaa khuluqin cadiim uu yidhi ayuu haddana ilaahay ka baryayaa mar walba nebiga calayhi salaatu wassalaam haddaba khulaasada qodobkaa waxa weeye xusnu lkhuluq waa kelimad jaamica oo waxa weeye dhexdeeda ay ka imaanayaan wax walba oo wanaagsan oo qofka muslimka ahi uu la yimaado waxaa ka mid a marka inuu naftiisii akhlaaqdii hagaajiyo tarbiyeeyo uu xishoodka iyo dulqaadka iyo dabacsanaanta iyo cafwiga uu dadka iska cafiyo inuu ku dadaalo inuu runta sheego inuu aamin noqdo inuu dadka ugu naseexeeyo wixii wanaaga wixii xumaanana uu ka haysto waxaasoo dhan baa ka mid a oo waxa weeye waa kelimad jaamica oo waxyaalo badan ay ka farcamayaan marka lagu leeyahay xusnu lkhuluq intaasoo dhan iyo keyrkoodba ayaa ka farcamaya haddaba marka mana soo koobi karna axaadiista ku soo aroortay culummadu kutub bay ka qoreen oo waxa weeye baab walbaad ka helaysaa aadaabta marka laga hadlayo xusnu lkhuluq ilaahay marka akhlaaqdeena ha hagaajiyo maanta bilow aadmigana waxa kharibay oo dadkii muslimiintaha kharibay markii ay akhlaaqdoodii xumaatay oo ay diintoodii ka tageen oo kadib iyo waxa weeye khiyaano iyo munaafiqnimo camal nifaaqa laga wada dhigtay dabeecad ayaa waxa weye dadkii kharimeen qodobka labaad haddaan halkaa xusnulkhulul kaga gudubno waxaan kusoo qaadaynaa asidq waxaa la rabaa gabadha mu'minadda inay noqoto saadiqatun mid run sheegaysa oo marnaba aan beenta ku waxa weeye dabeecad ka dhigan oo iska ilaalinaysa beentii haddaba gabadha muslimaddaa waxaa laga rabaa dadkiibay ku dhex nooshahay waxaa la rabaa inay beenta iska ilaaliso oo ay dhaqankeeda iyo dabeecaddeedaba ka dhigto run oo waxa weye ay beentii ka dheeraato waayo sababtu maxay tahay beentu waxay fasahaadinaysaa dadka mujtamaca ayay fasahaadinaysaa qofkiina dhaqankiisi iyo dabeecaddiisiiba ay fasahaadinaysaa aakhirana waxay ku jiidaysaa naar iyo dhibaato sidaa daraaddeed ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay ina asidqa yahdii ila albir runtu waxay qofka ku hanuunisaa wanaagga wa ina albira yahdii ila aljanna wanaaguna waxa uu qofka ku hanuuniyaa jannada ay macnaha sabab haddii qofku runtuu sheego wanaag oo dhan baa sabab u noqonaysa haddii uu qofku mar wanaaggii helana wanaaggii jannuu ku gelaya wa ina arajula qofku layasduqu run buu sheegayaa xataa yuktaba cinda allahi sadiiqan wayataxari sidqa ayay riwaadaha kale qaar odhanaya macnaha run buu sheegayaa oo ku dadaalayaa inuu runta sheego rag iyo dumarba ilaa ilaahay agti looga qoro qof run sheega wa ina alkadiba beentuna yahdii ila alfujuur beentii waxay qofka ku jiidaysaa oo u hanuuninaysaa oo ku sabab ugu noqonaysaa faajirnimo dulmi iyo dhibaato ayuu qofkii gelaya wa ina alfujuura yahdii ila annaar faajirnimadii iyo dulmigii iyo dhibaatadiina sabab waxay qofkii ugu noqonaysaa ila naar naar inuu galo wa ina arajula layak layakdibu qofku been buu sheegayaa xataa yuktaba cinda allahi kadaaban ama yataxara alkadibna riwaadaha qaar ba ohanay muttafaqun caleyh haddaba halkaa waxaa inooga caddaatay beentii inay tahay arrin aada iyo aada u khatar runtiina ay tahay arrin aada iyo aada u wanaagsan runtii waxay noqotay min asbaabi dukhuuli iljanna jannada waxyaalaha lagu gelaya ayay runtu ka mid tahay waa min aliimaan qofka run sheega waa min shuruudi laa ilaaha ila allah inuu run sheego khaalisan min qalbihi ayaa ku soo aroortay min shuruudi laa ilaaha ila allah qofku inuu run sheega marka waa arrin aada iyo aada u muhiima haddii uu qofkii marka been dhaqan ka dhigtana beentii waxay u jiidaysaa naar iyo dhibaata u jiidaysaa maanta caalamka been baa qabsatay oo meel walba been baa la yaacinaya internetyadaa lagu soo wada qoraya oo meel walbaa laga sheegaya oo idaacadihii baa laga sheegaya oo qof walba markaasuu hadalkiisi iyo ictimaadkiisii wuxuu ka dhiganayaa kalaamba saas iyo saasaa dhacday war xaggee baad ka keentay internetkay ku qoranta a internetkiiba maanta wuxuu noqday marjica loo noqonayo yaa qoray wada fusaaq miiran oo waxayna aan la garanaynin oo cid taqaana ayna jirin ayaa hadday doonaan soo wada qoraya markaasuu qof walba wuxuu ictimaadayaa waxa weeye oo raalli ka noqonaya inuu waxa weeye internetka intuu galo oo hadba wababkaa uu akriyo oo waxa weeye safaxaadkaa soo akriyo uu hadhow markaa waxa weeye uu dadkii ku nashriyo oo dadkii isna usii sheego walciyaadu billah arrimaha marka kadibkaa ha la yska ilaaliyo ikhwaani fillah oo yaan lagu ta'asurin oo ha la yska ilaaliyo runtana hala laazimo waxa weeye qofku inuu runta laazimo salafu saalix ridwaan ullahi calayhim iyo ummaddii hore qofka kama ay qaadan jirin wax aan sanad lahayn maanta hadday ahaan lahayd xilligii waxa weeye dadka maanta wax laga qori lahaa oo axaadiistooda iyo warkooda la qaadan lahaa kulligood dadka maanta jooga waxay noqon lahaayeen oo wax sheega agsarkoodu kadaabiin baa la qori lahaa waayo haddaad musalaxulxadiidka dib ugu noqotaan oo aada aragtid baawul musalaxulxadiid aada geshid iyo habka dadka ay waxa weye wax looga na naqlin jiray oo kalaamkooda loo soo qaadan jiray wax sanad laa la qaadan jiray maanta sanad male waxa la akriyayo oo meel walba la yaacinayo oo fitanka iyo dhibaatada meel walba lala ordayo wax sanada male sidaa daraaddeed in la iska ilaaliyo oo aadan noqon axad alkadaabiin ayaa la rabaa ad iska ilaalisid oo naftaada aada waxa weeye laazimisid inaad waxa weeye naftaada diintaa ilaahay ku tarbiyeysid oo aada faraha ka qaadid waxaan qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadaynaa laa tashhadu zuur been ka markhaanti kici maysid been ka markhaanti kici maysid adigii been ha sheegin baa lagu yiri oo runta ku dadaal haddana maxaa laguu diiday qof been sheegaya beentii ha uga markhaanti kicin been oo laga markhaanti kacana waa min akbar ilkabaa'ir been inaad qofka uga markhaanti kacdid waa min akbar ilkabaa'ir ilaahayna waxa uu yidhi wajtanibuu qowla zuur iska ilaaliya oo ka dheeraada qowlu zuurka qowlu zuurka hadalka beenta oo markhaantiga beenta ayaa la yidhaahdaa qowlu zuur wa shahaadatu zuur ayaa la yidhaahdaa haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tiriyey min akbar ilkabaa'ir ayuu ku tiriyey ilaahaygii subxaana qaadirka ahaana waxa uu inoo sheego inoo caddeeyey dilaalo waadixa oo qadcana qofka mu'minka oo cibaad araxmaan inayna sifaadkooda ka mid ahayn shahaadatu zuur fa qaala tacaala markuu cibaad araxmaan uu ka hadlayay fii suurati furqaan oo ilaahay sifaadka ay leeyihiin dadka wan wanaagsan uu sheegayey ilaahay waxa uu yidhi waaladiina laa yashhaduuna azuura wa idaa maruu billagwi maruu kiraama waxa weeye kuwa wanaagsan oo cibaad araxmaan ah sifaadkooda waxa weeye laa yashhaduuna azuur been kama markhaanti kacaan been kama markhaanti kacaan oo waxa weeye wax aynan ogeyn oo cilmi ulahayn been uga markhaanti kac mayaan haddaba qof walbow iska ilaali haddaad qof mu'mina tahay rag iyo dumarba aada ilaahay ka cabsanaysid ha ka markhaanti kicin wax beena nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam isagoo akbar alkabaa'ir ku tirinaya alaa unabi'ukum biakbar alkabaa'ir war miyaanan idinka warramaynin oo idiin sheegaynin kabaa'irta kuwa ugu waaweyn qulnaa balaa yaa rasuula allah noo sheeg bay yidhahdeen saxaabadii qaala wuxuu yidhi alishraaku billah wa cuquuqu lwaalidayn wa kaana muttaki'an labadaa markuu sheegay oo yidhi shirkigaa ugu horeeya iyo cuquuqulwaalideynka labadiiba maanta meel walbay yaalliin oo farihii bay ka bateen oo dadkii islaamkaabay ku dhex jiraan shirki baa la dabaalanaya qabuuraa la dawaafaya shirki baa laga buuxaa cuquuqulwaalideynna maanta haba weydiinba meel walba dadkii caasi waalideynkii waa batay walciyaadu billah wuxuu yidhi wa kaana muttaki'an fajalasa faqaala alaa wa qowlu zuur wa shahaadatu zuur alaa wa qowlu zuur wa shahaadatu zuur xata fama zaala yukariruhaa xataa qulnaa laytahu sakata saxaabiga jaliilka abulusu wuxuu ku leeyahay saxaabiga warinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam meel buu saa ugu tiirsanaa muttaki waa qofku meel saa xoogaa derbiya markuu isku tiiriyo wuu soo fadhiistay markaasuu wuxuu celceliyey alaa wa qowlu zuur wa shahaadatu zuur war qowlka zuurka waa qowlka beenta iftiraaga dadka lagu been abuuranayo ummadda waxa weeye aad ku been abuuranaysid ama shahaado zuur aad ka markhaanti kacaysid labadaaba waa min akbari alkabaa'ir waa arrin aad iyo aada u khatara ikhwaani fillah waa in la iska ilaaliyaa oo labadaaba laga cararaa ood naftaada badbaadisaa oo aadan marnaba u dhowaanin labada arrimood qodobka afraad waxaan ku soo qaadaynaa naasixatun gabadha muslimaddaa waxaa laga rabaa inay noqoto mid u naseexaysa ummadda oo dadka muslimiinta oo walaalaheeda naseexo u gudbisa oo u naseexaysa waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa inoo caddeeyey oo wuxuu yidhi addiinu nasiixa diintu waa naseexo qof walba oo muslima diintu waa naseexo marka maxaa loo baahan yahay inaad dadka muslimiintaa u naseexaysid oo wanaagga u sheegtid dumar baad dhex joogtaa inaad wanaagga u sheegtid oo wixii xumaana ka celisid oo tiraada war ilaahay ka cabsada war waxaanay ma banaana war waxaana wanaagga sameeya aada wanaagga u gudbisid qofkii walaalkaaya oo aad khalad ku aragtay inaad uga naseexaysid oo tiraahid ka joog waxaani waxun weeye marka naseexada waxa weeye inaad qofka walaalkaaya oo khaldan aada wanaagga u sheegtid oo tiraahid khaladka ka joog waxaani waa khalad saasaad samaysay ka joog oo wanaaggaa samee waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam markay weydiiyeen saxaabadu oo la yidhi diintu iyay naseexa u tahay lilahi walikitaabi walirasuuli waliaimati lmuslimiina wa caamatihim inaad ilaahaygi subxaana qaadirka waxa weeye cibaadadii la timaadid iyo wanaagii kitaabka qur-aankaa ku dhaqantid rasuulka raacdid a'imatulislaam ay xukamada dadka xukumkaaya oo hogaaminaya ummadda inaad u naseexaysid caamadana u naseexaysid intaasoo dhan baa la rabaa nebigana calayhi salaatu wasalaam sida saxaabadu ay caddeeyeen sida uu caddeeyey jariir ibnu cabdillaahi albajali radia allahu canhu saxaabigii jaliilka waxa uu leeyahay baayactu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam calaa iqaami asalaa wa iitaa'i azakaa wannusxu likulli muslim nebiga ayaan beeco la galay beecadu waa ballan adag oo waxa weeye ballan uu qofkii qaadayo oo ilaahigii subxaana qaadirkaa uu ballan gelayo inuu arrintaa ka soo baxayo in marka beecadii nebigaa lala gelayay calayhi salaatu wassalaam iyo qofkii booskiisa jooga oo imaamaa lala galaa cid kale oo beeco lala galaa ma jirto ikhwaanii fillah in badan baan ku celcelinay beecada waxaa iska lahaa nebiga calayhi salaatu wassalaam markuu nebigu dhintayna abubakar baa waxa weeye ku xigay cumar cuhmaan saas waan umajara imaamka muslimiinta ayaa leh ciddii markaa hogaaminaysa amaa jamaacaad gaara iyo xisbiye gaara iyo kooxa kooxaysi beeca samaysanaya fa haadaa baatilun min afdali lbaatil waa in la iska ilaaliyo waxyaalaha noocaasa oo tafaruqa iyo dhibaatada keenaya kulligeen waxaan nahay dad muslimiin oo walaalo ah annusxu likulli muslim qof walba oo muslima oo walaalkaaya naseexada u gudbi ha ka hanibin oo waxa weeye dad gaara ha samaysanin oo aad dadka gaar ugu naseexaysid ummadii kalena faraha ka qaadid waxaasi waa iftiraac iyo waxa weye maaragtay khilaaf iyo dhibaato iyo inay ummadii dhibaato aad kusii samaysid unbaad ka shaqaynaysaa marka haddaba sidaa jariir ibnu cabdillaahi albajeli uu leeyahay nebiga waxaan kula baayactamay annusxu likulli muslim qof walba oo muslima naseexada u gudbi u naseexee marka waa inaad ogaataa waxaa kala duwan annasiixa iyo alfadiixa nasiixada waxaa la yidhahdaa inaad qofka walaalkaaya inta u timaadid markaad khalad ku aragtid u sheegtid oo tiraad yaa akhi khaladkaasaan kugu arkay ka joogso ama saasaa isoo gaadhay inaad waxay ama lagaa sheegay waxaa maxaa ka jira waxaasi waa khalad aad ka waanaysid amaa fadiixadu waxa weeye inaad qofka adigiion u naseexaynin aad dariiqyada ka caydid ama hadalkiisii gudbisid ama waxa weeye dadka u sheeg sheegtid oo waxa weye aad qofkii markaa ceebaysid taa naseexa lama yidhaahdo waa dulmi oo waxa weeye diinta islaamkuna ma ogola waayo sababtu waxa weeye qofkii islaamka ahaa waad dhibtay oo dhibaataad u geysatay nebiguna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam saynu soo sharaxnay almu'minu miraa'at lmu'min qofka mu'minkaa waa qofka kaleo mu'minkaa muraayadii isku fiirinayay haddii uu ku arko wax ceeba aslaxahu wuu hagaajiyaa ma aha inuu fadeexaynayo oo meelaha la wareegayo sida dadku maanta ay ku baabi'een oo qof walba waxa weye naseexadiiyo wanaaggii inta la ilaaway qofkii un ceebkiisa raadi keliya qaymo male waxaasi isaga ayaana ku halaagsamaya waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam man tatabbaca cawrata akhiihi lmuslim qofka dabagala qofka muslimkaa oo walaalkiisa khaladaadkiisa raaraadiya inuu ceebeeyo isku ku talagala fadaxahu allahu ilaahay baa isaga ceebeeya oo fashila walow fii jawfi beytihi walow gurigiisaba ha joogi marka qof walba taa ku talagal naseexaa lagaa rabaa fadeexana waa xaaraam banaanka ka mar dadka islaamka aha ceebaynin haddaba waxaa loo baahan yahay siduu nebigu u yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati kulligeen mas-uuliyad baa ina saaran inaynu u naseexayno dadka islaamka wixii wanaagana aan gaarsiino ayaa laynaga raba qodobka shanaad waxau odhanayaa tadullu cala alkhayr wanaagga ayay dadka tusaysaa xumaantana way ka nahiyeysaa wixii wanaagana intay tusto ayay qofkii markaa waxa weeye ugu bishaaraynaysaa war wanaaggaas same saa iyo saa yeel ayay odhanaysaa waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay xadiis saxiixa man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faa'ilihi war qofkii qofka wanaag tusa qofkii muslima oo qofka walaalkiisa khayr tusa oo wanaag tusa wanaaggii haddii uu sameeyo qofkii wuxuu leeyahay ajarka uu qofkaas sameeyey masalan qof baad waxaad bartay salaadii waa salaada tuko ilaahay ka cabso salaadii markaad bartid salaadaa uu tukanaya ajar baad ku leedahay gabar walaashaayoo muslimadaad waxaad ku boorisay inay xijaabkii qaadato ood ka dhaadhicisay xijaabkiibay qaadatay inta ay xijaabkaas seeto iyaduna ajar bay helin adigana ajar baa laguu qori wanaagga marka in la istuso oo dadka wanaagga loogu yeero ayaa la rabaa akhawaati fillah ee ma aha inaad haddaad adigu wanaaggii heshay oo ilaahay xaqii ku fahansiiyey ma aha inaad gurigaaga la fariisatid waa inaad ku dadaashaa inaad dadkii wanaaggii bartid oo waxa weeye kadalika kuntum min qablu famana allahu calaykum fatabayanuu idinkaba saasaa shala ahaydeen diinta cidina kuma dhalan qof walba maalin buu bartay khayrka iyo wanaagga qofba maalin buu fahmaa waxaa la rabaa marka qofkii fahma oo diinta fahma inuu wanaagga dadka ugu yeero ma aha diinta islaamku ixtikaar mataqaan inuu qofku waxa weeye keligii keligay baa wax sheegaya keligay baa dadka wanaagga u sheegaya ma taqaana diinta islaamku bal waxaa la rabaa wax alla wixii wanaaga oo ilaahay ku fahansiiyo inaad dadka gaarsiisid si ay dadkuna ugu yeeraan markaa oo khayrka kaala qayb qaataan adigoo ictiqaadaya inaad ajarkaa iyo wanaaggaas helaysid ugu yeer haddaba dadka khayrka iyo wanaagga ugu yeer sharkaagana ka hayso qodobka lixaad waxaan ku qa kusoo qaadaynaa laa tagushu walaa takhdacu walaa taqdir khiyaano kuma samaynayso oo gabadha muslimadaa lama ogola inay khiyaamo la timaado oo qofkii ay khiyaamayso dhagarto lama rabo inay ballan inta u qaado qofkii muslimka ahaa ballantii jebisana lama rabo waayo diinta islaamku waxayna amraysaa oo inagu waajibinaysaa inaynu horta iskhiyaamin inaynu iskhiyaamin ayay inagu waajibisay waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam man khashanaa falaysa mina qofkiina khayaama oo kishi nagu sameeya naga mid ma aha wa fii riwaayati limuslim xadiidkaa hore waa muttafaqun ale waxaa weriyey imaamu muslim baa weriyey riwaayad kale waxay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxa uu soo maray nin cunto iibinaya ayuu soo maray cuntadii marka ninku iibinayey ayuu nebigu fa adkhala yadahu gacantiisuu geliyey cuntadii raashin masalan qofkii ama beriis wuxuu gabayaa masego ama geley ama wuxuun ayuu gabaya ama beriis ba ha noqoto waxay doonta ha noqoto ama qamadi nebigu marka gacantuu geliyey gacantii markuu nebigu geliyey ayaa qeybtii hoose oo raashinka ayaa qoyaan uu ugu tegey adoo kiish beriisa gacanta geliyey oo kale oo afka ka furan gacantii baa qoyday wuu soo bixiye nebigu wuxuu yidhi ma haada maxay tahay waxaani markaasuu yihi rasuulka ilaahay oo waxaa ku soo da'day roob baa ku soo da-ay fa qaala nebigu wuxuu yidhi maxaa dusha u soo marin weyday xataa yaraahu nnaas dadku ha arkeene man khasha falaysa mina falaysa minii qofkii khiyaano la yimaado dadka khiyaama oo ummadda islaamkaa khiyaama aniga iga mid ma aha ay laysa calaa dariiqatii wa manhajii wa aadaabi wa suluuki wa akhlaaqi ee ma aha macnaheedu inuu yahay gaal uu noqday ma aha gaal ma noqon qofkii laakiin dariiqii nebi maxamed buu khilaafay qofka hadduu dariiqii nebi maxamed khilaafayna waxa weeye arrintiisu waa arrin aada iyo aad u xun bay noqonaysaa haddaba aynu iska ilaalino inaynu khiyaamo la nimaadno oo dadkii la iskhiyaamo oo dadka weliba aada iyo aada khiyaanada isaga ilaalinaya oo loo baahan yahay waxa weeye labada qof oo isqaba gurigooda ilmahooda carruurtooda inay khiyaanada iska ilaaliyaan oo ninka iyo xaaskiisii hadday iskhiyaamaan dee halaag iyo waxaa dhacaya markaa dhibaataa dhacaysa marka waxaa loo baahan yahay in khiyaanadii la iska ilaaliyo oo waxa weeye dadkii ay noqdaan dad isku qalbi xaaran oo waxa weeye naftoodii ay nadiif tahay waayo laba qof oo gurigii wada joogto isqabo o iskhiyaamaya waa dhibaato aad iyo aada u khatara amaa qadriga oo waxa weeye ballanta la jebinayo iyadana aad iyo aad bay u xun tahay in ballanta la jebiyo waa arrin aada iyo aada u xun nebigana calayhi salaatu wasalaam waxa uuna leeyahay likulli qaadirin liwaaun yowma alqiyaama qof walba oo ballan jebisa oo ballantii jebiyey oo ballantii uu qaaday oo ilaahay dartii uu ku qaaday jebiyey calan baa loo surayaa weliba riwaayadaha qaar baa odhanaya calan baa waxa weeye dabadiisa loo suraya markaasaa waxaa la odhanayaa haadihi qadratu fulaan waa hebel ballanfurkiisii tan marka ballanfurkaa la iska ilaaliyo calaa shuhuudi alkhalaa'iq calaa ru'uusi alkhalaa'iq ayaa waxa weye lagugu fadeexaynayaa maalinta qiyaamaha haddii intaad ballan qaadid aada ballantaa jebisid weliba ballantana waxaa ugu sii daran kuwa ballanta la gelaya waxa weeye intay xukumka qabtaan kitaabka qur-aankaa maraya oo dhaaranaya oo ballanta qaadaya inay waxa weeye xaq iyo cadaalad wax ku maamulayaan oo dadka u xaqsoorayaan oo diinta ku maamulayaan haddana markaa khiyaamaya qaala allahu tacaala xadiisu lqudsi nebigu wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi halaatatun anaa khasmuhum yowma alqiyaama saddex anaa la doodaya maalinta qiyaamaha hadda qof ilaahay la doodayna waa halaagsami ay macnaha naar buu qofkaasi waa qof ay u dhammaatay wey rajulun acdaa bi huma gadar nin aniga inta ballan igu siiyo ballan igu qaaday cidda macnaha ilaahay ballantiisii galay oo waxa weeye ballan qaaday waad aragteen kuwa maanta waxa weeye baarlamaanada iyo markay gelayaan nin walba kitaab buu isku xaaraya inuu ballantaa oofinayo inuu ka soo baxayo kitaab jaamicu liqaya hadhowna khiyaano iyo laaruush iyo dhibaato ayuu markaa waxa weeye bilaabaya walciyaadu billah haddaba qofka noocaasa maalinta qiyaamaha ilaahigii subxaana qaadirka ahaa ayaa ballan qaaday inuu waxa weeye qofkaa la doodayo oo waxa weeye halaag ayaa qofkaa ku dhacay wa rajulun baaca xoran fa akala hamanah qof iibiyey qof xor ah intuu iibiyey addoon ka dhigay oo waxa weye lacagtiisii cunay wa rajulun ista'jara ajiiran qof waxa weeye qof intuu kiraystay oo yihi ii shaqee oo lacag kula heshiiyey markuu dantiisii u qabtay haddana siin waayey oo u diiday ujradiisii kaana waxa weeye allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa u yaboohay waciidka shadiidka wa bukhaari baana werinaya xadiidka waa xadiis saxiixa haddaba gabadha muslimadaa waxaan u baahanaa inay iska ilaaliso inay ballan inta qaada ballantaa jebiso ballantii marka ay ninkeeda ka qaaday oo waxa weeye gurigeeda iyo mas-uuliyaddeeda iyo daacadii ninkeeda inay adeecdo ile labada qof oo isguursanaya ballan bay qaadayaan ninkuna wuxuu ballan qaadayaa inuu waxa weeye gabadhaa waxa weeye bilmacruuf ku dhaqayo iyaduna waxay ballan qaadaysaa inay adeecayso ballantii waa in laga soo baxaa oo waxa weeye maanta waxa guryaheena burburiyey oo ku baabi-een waa ballan jebintaase hala iska ilaaliya akhawaati billah qodobka toddobaad waxaan ku soo qaadaynaa muufiyatun bilwacdi ballanta ayay oofinaysaa qodobkii hore wuxuu ahaa waxay iska ilaalinaysaa inay ballanta jebiso kanna wuxuu kugu boorinayaa inaad ballantii oofisid waayo ballanta oo la oofiyaa waa min al iimaan ballanta oo la jebiyaana waa min acmaali almunaafiqiin qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud aayad kale ilahay wuxuu ku yidhi wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula ballanta oofiya oo ballantii aada gasheen ka soo baxa cahdigii aada gasheen ka soo baxa waayo sababtu maxay tahay cahdigaas aakhare waa la isweydiinaya oo cahdigiiyo ballantii aada qaaday haddii aadan oofin aakhiro xisaab baa ku taala wa awfuu bilcahd ayaa ku taala wa awfuu bicahdi illaahi buu yidhi ilaahay aayad kale idaa caahadtum ballan haddaad ku qaadid ilaahaygi subxaana qaadirka ka soo bax yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun maxaad u odhanaysaan ood ballan u qaadaysaan ood u odhanaysaan wax iidan samaynayn baan samaynayna hay qofku hadduu yidhahdo waxaasaan samaynaya ballantaasaan qaaday haddana uu ka baxo waa arrin aad iyo aad u khatara oo waxa weye allihii subxaana qaadirka ahaa aad iyo aad inooga nahyinayo nebiguna wuxuu yihi calayhi asalaatu wassalaam markuu munaafiqiinta acmaashooda inoo tirinayey lagu garto aayat lmunaafiqi halaath munaafiqa calaamadaha lagu gartaa waa saddex idaa xadatha kadeb wa idaa wacada akhlaf wa ida tumina khan wa fii riwaayatin wa in saama wa sallaa wa zacama anahu muslim imaamu muslim baa orinaya nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu inoo caddeeyey aayat lmunaafiq ay calaamat lmunaafiq calaamada munaafiqa lagu garto haddaba marka xadiidkan inta aynu sharxiisa gudagelin arrin yarba arrin yar baan tambiihinaya arrintaasi waxa weeye ikhwaani fillah munaafiqu yanqasimu ilaa qismayn annifaaq yanqasimu ilaa qismayn nifaaqu labuu u qeybsamaa nifaaqun akbar mukhrijun can ilmilla qofka saaxiibkiisa oo nifaaqaa ku dhacay diinta ka saaraya oo gaal noqonayo waxaa la yidhaahdaa marka nifaaqu lictiqaad waa nifaaqa caqiidada oo qofkii gaalnimo uurka ku qarsanayo sida ay ahaayeen munaafiqiintii xilligii nebiga joogay calayhi salaatu wassalaam cabdullaahi ibni ubay ibni salool uu madaxda u ahaa kuwaasi muslimiin ma ahayno gaalay uurka ku qarsanayeen gaalnimo uurku gaal baa la yidhaahdaa marka kufri buu uurka ku qarsanayaa iyo qalbiga carabkana wuxuu ka leeyahay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah haddaba nifaaqa ictiqaadiga ah waa gaalnimo muna nifaaqa kale waxaa la yidhaahdaa nifaaqu alcamali camalka qofkii camalkii munaafiqiintu samayn jireen oo kale ayuu ku dhacay laakiin ma gaaloobin sidaa daraaddeed acmaal weeye aayadaha nebigu inoo sheegayo ee ma aha qof walba oo been sheegay ama qof walbaoo ballan jebiyey ama qof walbaoo wax khayaamay inuu gaaloobay ma aha ikhwaani fillah arrintaa waa in si fiican loo fahmaa waayo sababtaan u tambiihinayna waxay tahay maanta waxaa socota daahiro cajiib ah oo waxa weeye rag badan oo dadkii ducaad u ah oo dacwadii ugu yeeraya oo waxa weeye muxaadarooyin u jeedinaya ayaan u kala tafsiilinaynin oo waxa weeye aan u kala caddaynaynin waxay leeyihiin hebel waa munaafiq oo munaafiqnimadii bay u idlaaqayaan dadkii caamada ahaa marka carabkoodii waxaa markaa ka soo baxaysa hebel waa munaafiq haddaad marka aadan kala garanaynin macnaha aan laga hadlayo nifaaqa macnihiisa adiga oo aan garanayn baad qofkii gaalaysiinaysa yaa daraaddeed baad maanta waxaa arkaysaa dad badan oo qofkii ku gaalaysiinaya camalkii munaafiqiinta haddaba hala iska jiro akhawaati fi llah wa ikhwaani fi llah qofka muslimkaa kuma gaalaysiinayna camal uu waxa weeye ku dhacay ilaa uu xalaashado oo ictiqaadi la yimaado waayo sababtu waxa weeye munaafiqiintu iyagaa been sheegi jiray iyagaa wax khayaami jiray iyagaa khamriga cabbi jiray oo qarsan jiray iyagaa zinada ku dhici jiray waxaasoo dhanna waa acmaalu lmunaafiqiin dad badan oo muslimiinana way dhacday inay sameeyeen oo ay ku dhaceen labana gaalaysiin haddaba manhajka ahlusunna waljamaaca manhaju salafu asaalix caqiidatu salafiya waxay qabtaa in qofka loo kala qaadoo la kala caddeeyo nifaaqu alictiqaadi wa nifaaqu alcamali aayadahan marka uu nebigu inoo sheegay calaamadahan waa nifaaqu alcamali ee ha isku oranin qofkii been sheega munaafiq baa tahay camalkii munaafiqiintaad la timid dheh sidaa daraaddeed ayuu nebigu warka ku leeyahay wa in saama wa sallaa wa zacama annahu muslim qofkii waa tukanaya waa soomaya waa salaadaya haddana wuxuu ku dhacay camalkii munaafiqiinta iska ilaaliya marka hadduu qofku marka dhaqan ka dhigto xalaashado inuu ku gaaraba waa dhici karta hal mar oo aad been sheegtid haddaad beentii xalaashatid oo tiraahid beentu waa ii xalaal adoon daruura kuu geynin dee waa ku gaaloobaysa camal kasta oo ilaahay uu nahiyey iyo rasuulkuba xarimay haddaad xalaashatid waa lagu gaaloobaayo waa in la iska ilaaliya haddaba marka calaamadahaana lagu gartaa qofka camalulmunaafiqiin samaynaya waana in inaguna nafteenna aynu ka ilaalina haddaba ha ogaado qof walba oo muslima rag iyo dumarba inay beentu iyo waxa weeye ballanta oo la jebiyo iyo khiyaanada iyo dooda cidlada ah inay tahay camalkii munaafiqiinta oo xilligii nebiga lagu garan jiray dadka munaafiqiintaa ee ayna dhaqan u ahayn saxaabada saxaabada iimaanka la yimid oo rumeeyey oo saxiixa agtooda waxaasi ma oolin haddaba waxaan tambiihinaynaa dumarka hooyooyinkaa oo ilmahooda ballanta u qaadaya oo hadhow markaa ballantii uga baxaya waa arrin aad iyo aad u khatare ha la iska ilaaliyo ilmahaaga haddaad wax ka ballan qaadid oo tiraahid waxaaye waxaasaan kuu samaynaya waxaa la rabaa inaad u samaysid haddii kale waxaad noqonaysaa markaa ood ku dhacaysaa waxa weeye camalkaa xun oo waxa weeye maaragtay khatartaa ayaad ku dhacaysaa waa inaynu marka iska ilaalinaa oo aad iyo aad aynu uga digtoonaanaa arrinta insha allah laba qodob baa haray waa soo koobaynaa waktiguna waa dhow yahay tajtanibu nifaaq waa qodobka sideedaad nifaaqa ayaad ka dheeraanaysaa nifaaquna waa sida aan uta u tacriifinay oo waxa weye aan u kala qaadnay nifaaqu lictiqaadi oo ah qofka la yimaada gaalnimo oo ah dadka gelaya min adarki alasfali min annaar oo waxa weye rabbigi subxaana qaadirkaa uu yihi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar kuwa naarta gelaya kuwa ugu hooseeya weeye kuwaasi waa nifaaqu lictiqaadi amaa nifaaqan kale oo ah nifaaqa waxa weye maaragtay camaliga ah waynu iska ilaalinayna oo aad iyo aad baynu uga digtoonaanayna waxaa marka kamida kamida waxyaalaha nifaaqa keena oo la iska ilaalinayo madxiga beenta ah dadka qaar baa qofkii intay ammaanaan oo doonaya inay u mujaamaleeyaan diinteennu mujaamalo ma ogola sariix baa la rabaa qofka waxuunan ahayn ha ku ammaanin qaar baa waxa weeye marna ku ammaanaya markay kaa tagaanna ku caayaya ma aha diinteennu saa ma qabto aslanba horta ammaanta ku xadgudubka ah oo dadka la ammaano guluwi baa ka yimaada ma fiicna niman baa nebiga u yimid calayhi salaatu wassalaam markaase waxay ku yidhahdeen anta sayidunaa adiga ayaa sayidkayagiya markaasuu nebigu wuxuu yidhi assayid allah sayid ilaahay baa ah markaase waxay yidhahdeen wa afdalunaa fadlan adaa noogu wanaagsan wa acdamunaa adigaana noogu wanaagsan oo waxaa noogu qiimo badan fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yihi quluu biqawlikum aw bacdi qawlikum walaa yastajriyannakum ashayaan war shaydaanku yuunan ida dhuminin oo ida duufanin inii laa uriidu ma doonayo an tarfacuunii fawqa manzilatii inaad booskayga iga kor qaadaan booskii ilaahay i dejiyey ana muxamed ana muxamed bn cabdillaah cabduhu wa rasuuluhu addoonkii ilaahay baan ahay muxamed baana ahay aabbahayna cabdullaahi buu ahaa addoon ilaahay o rasuulki ilaahay baan ahay ee waxa weeye mansiladayda kor ha iga qaadinina imaamu axmed iyo imaam abu daawuud iyaa werinaya waana xadiis saxiixa sida calaamatu albani ku caddeeyey waxa weeye fi saxiix aljaamici sagiir haddaba nebigii hadduu diiday in la ammaano oo waxa weye ammaanta lagu xadgudbo oo lagu dheeraado lama raba inaad dadka inta ammaantid aada waxa weeye guluwi ku samaysid oo markaa dhibaato u geysatid sidaa daraaddeed ayaa waxaa dhacday uu werinayaa maaragtay bukhaari iyo muslim werinayaan can abi bakrata radia allahu canhu qaala inuu yihi atnaa rajulun calaa rajulin nin baa ammaanay nin kale nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi wayxaka war hooge qadacta cunuqa saaxibika war qoortaad ka riday oo ninka qoortaad jebisaye kadaasaa hawa ammaanini haddaba markaa waxaa la diidayaa inaad qofkii inta ammaantid guluwi ku samaysid maxaynu samaynaynaa markaa culummadii iyo dadkii wanaagsanaa waa innaga mar walba ammaanayna maxay tahay aadaabta marka loo baahan yahay inaynu marno oo qofkii markaad ammaanaysid maxaad odhanaysaa nebigaa ina baray calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi idaa kaana axadukum maadixan laa maxaala qofkiin hadduu qofka ammaanayo saaxiibkii oo laabudda ay tahay falyaqul ha yidhaahdo axsibu fulaanan wallaahu xasiibuhu saasaan u malaynayaa ilaahay baa xisaabinaya walaa uzakii cala allahi axadan qofna dahiri mayo ilaahay baa iga og aniga qofkan wuxuu yahay ma ogiyo laabtiisa kuma jiro walaakin daahirka anigu saasaan ku aqaana aadaabtaasaa la rabaa inaad martid waxaa la rabaa qofkii inaadan guluwi ku samaynin oo guluwiga waad aragteen maanta taqliidigu ku yimid suufiyadu markaynay odhan jireen kun cinda shaykika kalmayti aladii yuqallibu kayfa yashaa ag sheikaaga agtiisa waxaad ku noqotaa mayd suu doono uu rogrogayo adigu hadal ha ku soo celin mar kale waxay yidhaahdeen man qaala lishaykihi lima lam yaflax abadan qofkii shaykhiisa daliil weydiiya oo su-aashii markii uu saa yidhahda yidhaahdeen maxaa u daliila oo lima saas maxay ku noqotay yidhaahda weligii ma liibaano waxaasoo dhan waa baatil kulli waa baatil weeye bal waxaanu leenahay shaykaaga ixtiraam laakin laa tuqallid ha taqliidinin oo indhala-aan ha ku raacin sida dad badani maanta ay noqdeen tacasub iyo jaahili in waxa weeye culummadii loo kala tacasubo oo culummadii waxa weye taqliidi lagu sameeyo qaar baad arkaysa mid soomaaliya muxaadaro jeedinayo wuxuu leeyahay culum baan leenahay haddaan soomaalida nahay ha hebel iyo hebel baa annaga culummo nooca soomaalida culummada carabta shaqo kuma lihin haadaa baatil weye waa qowl baatila waayo sababtu waxa weeye diinta islaamku ma taqaano reer hebel iyo reer hebel iyo waddan hebel culamaau lislaam kulluhum manhajkooda saxiixa ninka ku taagan oo caqiidadii salafka raacay fa huwa shaykhunaa wanaxtarimuhu wa na'khudu alcilma cilmigaan ka qaadanayna ma aha inaan taqliidinayno oo dabagelayno oo waxa weeye aanu isaga keliya daba joogno may mana ammaanayno odhanmayno ilaa wa ilaa wanaag weeye ahlujanno weeye xagga odhan mayno ee waxaan leenahay naxsibuhu kadalika wallahu xasiibuhu walaa nuzaki cala allahi axadan taas ayaan odhanayna waxaan kaloo ka digayaa iyadana inaan qof walba oo waxa weeye maaragtay culummada waaweyn iyo haddii la doono xoogaa hala ammaano laakiin ragga tulaabulcilmiga ah ducaadda ardada annaga iyo wixii la mid a looma baahna in waxa weeye la ammaano ee waxaa loo baahan yahay in la yidhaahdo ilaahigii subxaana qaadirka ahaa xaqa ha ku sugo hana u ziyaadiyo sidaa daraaddeed arrimahaas oo dhan waa inaynu iska ilaalinaa ikhwaani fillah waayo guluwi bay keenaysaa ammaanta faraha badan nebiguna waa inooga dig waxaa dhacday maalin nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo masaajidka ku tukanay jooga ayaa nin so nin baa tukanayey salaaduu qurxinay oo wanaajinay markaasuu nebigu wuxuu yidhi man haada waa kuma markaasuu nin la ohan jira nin baa aada u ammaanay ninkii oo yihi rasuulka ilaahay waa hebel waa hebelo waa nin wanaagsan saas weeye wanaagiisi buu sheegay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi amsik laa tusmichu arka joog ha maqashiinin fatuhlikuhu markaad halaagtid waayo haddii aada ammaantaa uu maqlo dee waxaa dhici karta qofkii inuu ku halaagsamo oo dhibaato uga timaado oo guluwi ku dhaco oo shaydaanku ka faa'iidaysto oo yaraado ma ujeedaa sida lagu ammaanay nin fiican baa tahay halkaa riyaa inuu gala marka sidaa daraaddeed ayaa laynoogu diiday in aynu waxa weeye ammaanta faraha badan inaynu qofka guluwi ku tuurno waana xadiid xasana oo imaamu albukhaari raximahullah ayaa ku warinaya fi ladab almufrad wa xasanahu alcalaamatu alalbani fi ladab almufrad saddex boqol afartan iyo kow raqamka wa fi riwaayati imaamu axmed waxay ahayd inuu nebigu yihi laa tusmichu fatuulikuhu laba jeer inuu ku celceliyey ama saddex waayo sababtu maxay tahay wuxuu doonayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in aan qofka waxa weeye guluwi lagu ridin oo waxa weeye riyaa iyo dhibaato aynan qofkii markaa u imaanin wuxuu kaloo nebigu saxaabada amray in haddii qofka dadka ammaanta ku badiya hadday arkaan inay wejiga ciid kaga sayriyaan wejiga inay ciid kaga sayriyaan waxaana arrintaas wariyey imaamu albukhaari raximahullah fi ladab almufrad ayuu ku warinaya oo uu u baabeeyo yihi baabu yuxtaa fi wujuhi lmadaaxiin dadka dadka ammaana dad baa dadka inta ammaana xoola kaga qaata waxaa dhacday markaa nin baa nin ammaanayey oo nin buu ammaanay markaasaa meesha waxaa joogay saxaabigii jaliilka ahaa almiqdaad ayaa joogay markaasuu ciid intuu qaatay wejiga kaga sayriyey markaasuu wuxuu yidhi nebigaan ka maqlay oo odhanaya nebigaa amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam an naxfiya fii wujuhi lmadaaxiina turaab inaanu ciid ku sayrina buuna amray dadka dadka ammaanaya marka waxaa jiray waana xadiis saxiix ah oo sheikha albani raximahullah saxiix ku saxiixinayo fi ladab almufrad marka waxaa jiray dad dadka haddana waa jiraan oo dadka xukumka iyo madaxda iyo inta ammaana xoola kaga qaata waana been oo markuu ka soo baxo waxa uu leeyahay waan xoolahan kaga qaadanaye wax wanaaga uu leeyahayna ma jirto sidaa daraaddeed ayaa la rabaa in la iska ilaaliyo nin baa cabdullaahi ibnu cumar u yimid markaasuu ammaanay oo wuxuu yidhi nin wanaagsan baa tahay oo waxa weeye aabbahaana nin wanaagsan buu ahaa adaa noogu khayr badan aabbahaana nin khayr badanba markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cumar maa anaa bikhayri nnaas anigu dadka uguma khayr badnin aabbahayna uguma khayr badnayn walaakinii cabdun min cibaadi illah addoon addoommada ilaahay ka mid aan ahaye ilaahay rajaynaya arju llaha wa akhaafuhu waxa weye ilaahayna rajaynaya ilaahayna ka cabsanaya haddaba sidaa daraaddeed qofowna ha jeclaanin in lagu ammaano oo waxa weye iska ilaali in lagu ammaano adiguna dadka ammaanu guluwiya ha ku samaynin oo aad iyo aad isaga ilaali arrintaasi arrin wanaagsan maahe marka qofka in la yidhaahdo waa dee wax wanaaga lagu sheego ou sameeyey haddii markaas aynan soo gelaynin riyaa iyo dhibaato wax dhibaataa male ee midda la diidan yahay waxay tahay in waxa weeye qofkii inta ammaanta laga badiyo oo la ammaano oo waxa weye markaa hadhow guluwi uu yimaado uu qofkii ku dhaco riyaa iyo dhibaato shaydaankuna kaga faa'iidaysto oo aynu qofkii markaa shaydaanka ugu hiilino taasaa la diidan yahay ikhwaani fillah waa inaan iska ilaalinaa marka in sha allahu tabaaraka wa tacaala rabbigii subxaana qaadirkan waxaan weydiisanayaa inuu inagu sugo xaqa diinta ilaahayna ina fahansiiyo manhajka saxiixa oo dariiqadii saxaabada iyo manhajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam laga dhaxlayna ilaahay ina fahansiiyo inaguna dilo kuwa dadka ugu yeeraya oo ugu baaqayana aan noqono ugana digaya wax walba oo khilaafsan allihii subxaana qaadirkaa idinkana idinka dhiga aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana intaas ayaan kusoo gebagabeynaya caawa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين